khadka telefoonka ee minneabolis waxaa ku jira wariyaheena cabdicasiis xuseen cismaan oo ku sugan mid ka mid a xarumaha xisbiga dimuqraadiga ee doorashadaasi lagu daawanayo dad badanna ay kasoo qeyb galeen cabdicasiis bal halkee joogtaa waase sidee dareenka dadka halkaasi jooga
falastiin subax wanaagsan waxaan ku suganahay hotel ku yaala xaafadda cedar ee magaalada minneapolis halkan waxaa ku sugan ilhaan cumar oo iyadu wararka rasmiga ee soo baxaya laga helayo gobolka minnesota iyo guud ahaan warbaahinta dalkan maraykanku ay tabinayaan ay iminka xaqiijiyeen in ay loo doorto inay kamid noqoto xubnaha aqalka hoose ee congresska maraykanka marka halkan waxaa ka socota dabaaldeg loo sameynaya ilhaan ilhaan baa waktigan aan kula hadlayo hadlaysa oo dad fara badan oo soomaali iyo cadaan iyo ajanabi isugu jiraba la hadlaysa sheegaysana in guusheedu ay tahay message loo dirayo donald trump madaxweynaha dalkan maraykanka iyo xisbiga jamhuuriga oo ay leedahay waa inay ogaadaan in dalkan maraykanka uu yahay dal ama dal ay ku nool yihiin dad diversity oo kala duwan marka guush guushii ilhaan dabaaldegeediiba halkan ka socda waxaan jeclaya inaan haddaba arrintan ilhaan guusheedan ka wareyso sheekh xasan dooye guddoomiyaha jamciyadda islaamiga ee waqooyiga maraykan maraykanka oo haatan ila jooga sheekh xasan bal iga war marka hore dareenkaaga guusha ilhaan bismillah alxamdulilah tuma salatu wasalamu ala nabiyina maxamed assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu cabdicasiis admaa ku salaamayaa v o ed iyo dhammaan shaqaalaha iyo dhegeystayaashiinana waa salaamaya caawa habeen taariikhiya waa habeen aad iyo aad noogu weyn waa habeen aan aad iyo aad ugu faraxsannahay guusha ay gaartay ilhaan cumar oo matalaysa muslimiinta iyo soomaalida ilhaan waa gabadhii ugu horreysay muslim ah ee taariikhda maraykanka ku guuleysatay econgaresska ilhaan waxaan leeyahay hambalyo congratulation sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay inay taariikhda qoraan caawa taariikhdaas dalka maraykanka wax ka bedeshay taas waa qodobka koowaad qodobka labaad ilhaan iyo dad fara badan oo gobolkan ka ordayay maxay nooga dhigantay horta doorashadan sanadkan waxay ahayd ama xilligan aan ku jirno midtermka la yihahdo ama doorashada dhexe doorasho aada xasaasi u ah doorasho aada u culus labada xisbi ee dalkan ka taliya waxay ku dagaalamayeen ciddii labada aqal ee majority-ga noqon lahayd iyo gobanarada laga soo doorto ee gobolada waxay ahayd doorasho aan waxba la iskula harinin wixii awood iyo dhaqaale iyo ma aragtay caqli lahaye xisbi walba xisbi walba uu dul dhigay laakiin annaga waxaanu gooni nagu ahaa muslimiin haddaan nahay nacaybka islamophobia iyo nacaybka xagga isirka ah ee dowladda donald trump ay nagu wajahday marka ma kula tahay nacaybkaasi aad sheegayso iyo divisionka iyo kala qaybsanaanta waddanka iminka ka jirta in guusha ilhaan oo kale iyo dadka minority-ga ee laga tiro badan yahay guulaha ay ka gaareen doorashadan inay meesha ka saari doonto ma oran karo meesha way ka wada saareysaa laakiin waa fariin cad ilhaan oo u socota washington d c oo donald trump hortaagan oo halkan yimid labadii kun iyo lixdii iyo tobankii oo soomaalida wax ka sheegay oo soomaalida caayay oo maaragtay wuxuu naga sheegay inay ilhaan ay u s congress fadhido oo donald trump hortiisa ay taagan tahay oo ma aragtay ay ku leedahay no ima somali ima muslim ima american ima here ima congress woman wax weyn bay ka bedeleysaa waxayna keenaysaa cid walba oo ilxun nagu fiirinaysa inay candhuunteeda candhuunteeda dib u liqdo la-anna ilhaan cod yar kuma soo bixinin ugu yaraan waxay kusoo baxday in ka badan soddon kun oo cod soomaaliyeed iyo in ka badan afartan ilaa konton kun oo cod muslimiina aad baad umahadsantay kaasi wuxuu ahaa sheekh xasan dooye guddoomiyaha jamciyadda islaamiga ee waqooyiga america waxaan kan aad maqlaysaan meeshan ku suganahay waa dadkii yimid xafladda loo sameynayo ilhaan cumar oo haatan ka socota xaafadda cedar ee magaalada minneapolis marka waxaad moodaa guud ahaan dad dadka soomaalida ee gobolkan minnesota iyo gaar ahaan minneapolisba degan inay caawa habeen guula u tahay inay dareemayaan in codkoodii iyo dadaaladii ay sameeyeen in towladaha lagu jiray iyo albaab garaacii iyo dhiirigelintii masaajidada iyo cid walba ka imaanaysay inay inay ugu dambeyntii miro dhalisay oo ilhaan cumarba caawa lagu dhawaaqay warbaahinta maraykanka iyo dhammaan la tabinayo inay tahay inay ku guuleysatay kursiga ay uwan gartay cabdicasiis cabdicasiis waad noo sheegtay ilhaan inay guuleysatay waxaa jira dhowr qof oo kale oo soomaali oo tartamayey u tartamayey kongareeska gobolka minnesota iyo gabadh soomaaliya oo magaalooyin ka baxsan minneapolis iyaduna u tartamaysay golaha deegaanka bal natiijooyinkaasi waxaad war ka haysata
maxamed gobolka magaaladan minneapolis labada soomaalida ah ee u tartamaya aqalka hoose ee gobolka minnesota waa hodan iyo maxamed nuur goor dhaweyd xafladdu meeshan ay ka socotee ilhaan cumar waxaa yimid maxamed nuur oo dabaaldegayay marka warbaahinta guduhu waxay tabinayaan maxamed nuur isna inuu ku guulaystay kursiga uu ordayay xaafadda siidar laakiin ilhaan ilaa imika weli natiijo rasmiya oon ogahay ma jirto laakiin ilhaan iyo maxamed nuurba waxaa ka wadaa hodan
aan idhaahdee aan idhaahdee hodan iyo maxamed nuurba kuraasta ay u tartamayaan xaafadaha ay ka tartamayaan waa xaafado solid oo aad u adag oo dimuqraadiyiintu ay ku badan yihiin horena waa la primarygii ama doorashadii hordhacayeed way ku guulaysteen haddana waxaa la saadaalinaya inay ku guulaystaan marka intaan iminka ogahay waa maxamud maxamuud nuur oo halkan noogu yimid isagoo dabaaldegaya faraxsan sheegayna inuu kursiga ku guulaystay warbaahinta guduhu ee minnesotana ay teginayaan sidaas
marka la fiiriyo dadka soomaalida ah gaar ahaan gabdhaha jooga meesha aa ku sugan tahay sidee u arkaan in ilxaan ay imanayso washington oo ay congaresska soo fadhiisanayso iyadoo mar gabar ah mar qof muslina ah mar qof soo galooti ah
falastiin farxad bay muujinayaan soomaalida halkan joogta soomaali keliyana ma joogaan dumare waxaa jooga gabdho kaleoo islaama oo iyaguna dee shucuurta islaamnimadoo ay ka muuqato madaxoodu xijaab wata oo maaragtay halkan jooga farxaddana la qaybsanayay marka waxaad moodaa muslimiinta halkan ku nool ee soomaalida iyo kuwa aan soomaalida haynba in guusha ilhaan ay u tahay farxad weyn oo keeni karta in qof iyaga ka tirsan oo oo muslima oo gabadha in ay kursigaasi ku guulaysatay taariikhdana samaysay ilhaan waxay noqonaysaa oo iyadana kusoo biiraya aqalka gabadhan iyadana laga soo dooranaya dhinaca michigan oo iyadana muslina marka muslimiintu si guud ahaan markaad eegto maraykanka aad bay ugu faraxsan yihin gaar ahaan soomaalida aad i weydiisay minnesota iyo degan minneapolisba ilhaan guusheeda aad bay ugu faraxsan yihin hooyooyin baan wareysananay shalay aroortii markii codka la dhiibanayay oo qof walba uu lahaa anigu ilhaan ma garanayo wejigeeda ma aqaan laakiin gabadhaasi guusheedu waxay tahay waxaan aada ugu farxo aada ugu diirsado marka farxaddaasi dadkao dhan ayay soomaalida ay ka wada siman tahay haba ugu sii badnaadeen dumarka